الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني سورة الأعراف waxau darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda tan iyo sideedaad markii la soo gabagabeeyey digidii alla subxaana watacaala uu inooga digayey cadowgeena koowaad oo ibliis ah shaydaan ah oo ilaahi subxaana watacaala uu inoo sheegay cadaawadaasi ilaa heerka ay ku siman tahay iyo siday u qudba dheer tahay ayaa markaa kadib ilaahi subxaana watacaala dhawaq uu inoo jeediyey yaa banii aadama laa yaftinannakum shayطaanu kamaa akraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihima inahu yaraakum huwa waqabiilhu min xaysu laa tarawnahum ina jacalna shayaaiina awliyaaa liladiina laa yuminuun halkan markaa waxaa laga gudagelaya xumaantii dadkii shaydaanku uu duubsaday ee shaydaanka raacay ibliis dadkii raacay qolyahaas xumaantoodii ayaa meeshan wax laga sheegaya waidaa facaluu baa laleeya subxaana watacaala waidaa facaluu hadday sameeyaan mushrikiintu faaxishatan mid foolxun hadday sameeyaan dembi foolxun hadday la yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waan helay calayhaa faaxishadaa dusheeda aabbaa'ana aabbayaashanaan helay aabbayaashana iyo awowyadanna ayaanu iyagoo faaxishadaa ku duursada baa soo gaadhnay wallaahu allahna amaranaa na amray bay odhanayaan biha faaxishada ilaahay baa na amray ilaahay baa noo jireeyey qul waxaad tidhahdaa nebigow inna allaha alle laa ya'muru ma amro bilfaxshaai midda foosha xun ilaahay ma amro dembiga foosha xun ilaahay addoommadiisa ma amro ee ataquuluuna ma waxaad leedihiin cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn wax sixadiisa iyo fayoobidiisa aydaan ogeyn iyaad ilahay ku been abuuranaysa subxana watacala waxay leeyihin mufasiriinta sida mujaahid iyo keyrkii aayaddu waxay kusoo degtay ama ka hadlaysaa caado ay lahaan jireen nimankii carabta ahaa ee waagaa nabiga salawatulli wasalaamu aleyh laga soo dhex diray caado ay lahaan jireen bay ka hadlaysaa aayaddu ka hadlaysa caadadaasi waxay ahayd waxay dhawaafi jireen kacbada ayagoo qaawan ayagoo qaawan bay kacbada dhawaafi jireen sababka keenayna wuxuu ahaa nimanka reer quraysheed ee maka degan deegaanka maka iska leh ayaa waxay isku magacaabi jireen xumus magacaasa ilaaan jireen xumusku macnaha waa nimanka diintooda ku adkaaye yani mitirka ku ahaaba waxoogaa marka waa ka xigsan jireen bulshooyinka kale iyo qabaaisha kale diinta waa ka xigeen si bay isaga xigsan jireen nidaam bay marka dejiseen ay ilaahi subxaana watacaala ku been abuurteeno ay macnaha waxa wey yidhaahdeen isagaa loo jideeyey nidaamkaasi waxa wey ruuxa aan quraysh ka dhalanin ee kor ka yimi inuu dhawaafana doonayo waa inuu maryo cusub ku dhawaafo maradaa cusub markuu ku dhawaafana maradaasi isagu muu lahaa marba hadduu ku dhawaafo ama hadduusan maro cusub haysanin nin oo macnaha waxa weye qurashi ah oo yani dadka meesha degane ka degan ka mid a waa inuu maro caariyeeyo uu ku dhawaafo kacbada haddii uu mid daawa sii cusbaydna u suurtageli wey isagoo qaawan waa inuu dhawaafo saasay ahaan jirta ragguna marka maalintii bay dhawaafi jireen haweenkuna haweenkuna habeenkii bay dhawaafi jireen waa midda macnaha haweenaydu ay waxoogaaga buraanburkaa ka tiriso aan ahayd macnaa waxa wey alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta ayuu kulligii wada muuqani ama qaar baa ka muuqan wixii muuqdana ninna u xalaalanmaya inuu daawado macna marka xumaanta iyadaa iyo arintaa foosa xun markii la yidhahdo war maxaa waxankaas idinku kalif yaa waxay odhanayaan laba arimood bay ku cudurdaaranayaan laba arrimood mid waxay odhanayaan horta waxaan ka soo gaarnay awowyadanna iyo yani aabbayaashana iyo isirkanaan ka soo gaarnay kolley kolleyna meel banaan baynu fadfadhiyin waxun bay hayeen mid waa midaas midda labaadna waxa wey ilaahay baa naamray oo ilaahay xaggiisa waxaan ka haysanaa inuu arintan taasa noo jido isagaa noo sharciyeeyey labadaa arrimood bay ku cudur daaranayaan marka markaasaa labadiiba laga jawaabo waxaa la yidhi ta hore waxaa la yidhi ilaahay subxaana watacaala horta shaygani horta faaxisho faaxishadanna ilaahay sidiisaba addoommadiisa faaxisho ma faro wax foolxun dembi foolxun addoommadiisa ilaahay uma jidayo mana amro taasi waa mid ta labaad waxa wey wixiinu waa hafartooyo iyo ilaahay subxaana watacaala been abuurasho aad ku been abuuranaysaa markaad leedihiin ilaahay baana amray ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa xumaan uma jideeyo mana amree waa been abuurasho ilaahay wuxuusan oba aad ka yeersiinaysaan oo dusha aad ka saaraysaa w man saasaa lagu marka sidaasaa caadi ahaan jirtayo xumaanta ay samaynayaan iyo shuruucdooda khaldan ee macnaha sharciga garab marsan markii lagala hadlo shayga ugu weynaya xujadooda ugu weyn waxa weyaan inay yidhaahdaan awowiyadan aan ka soo gaani ayaguna wax xun bay haysteen macnaha kolley kolley khalad mayna isaga badheerinoo mayna wada khaldanayn wax xun bay haysteen saa inay dhahaan baa macnaha waxa weye cadadudama ayaga keliyasana mee ummadihii hore xataa rususha loo diri jiray sidaasay ahaan jiren wamaa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala masrafuuha ina wajadnaa aabaana calaa ummatin wainaa calaa aasaarihim muqtaduun saas way macna awowiyadanaan sidan ka soo gaadnay sidaa unbaan anaguna yani ku raacayna saas way odhanaya meelo badan baa marka soo marnay oo ilaahi subxaana watacaala uu ku radinayo oo laleeyahay awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shayan walaa yahshaduun awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shayan walaa yahshaduun xataa aabbayaashun haddayna waxba garanayn hanuunsanayn ay khaldanaayeen xataa ma iska raacayaan ma iska dabagaleen oo saasaanu ka soo gaarnay intaasa xujo noqonaysa waidaa facaluu marka faaxishada in laga wado isqaawiintaasi culimmada qaar baa odhanaya waxaase ka fiican in la yidhahdo faaxishadu waa dembi kasta oo foolxun oo dhan oy samayn jireen dembi walbo foolxun markay samaynayaan oo la yidhahdo war joojiya waa qalade ayay marka sidan taasi ku xudo gaaran jireen waidaa facaluu hadday sameeyaan faaxishatan xumaan hadday sameeyaan dembi foolxun qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waan hellay calayha faaxishada dusheeda waxaan ka soo gaadnay aabaa'anaa aabbayaashana aabbayaashana iyagoo ku dulsugan oo ku dhaqmo haysta ayaanu ku soo gaadno saasaan ka qaadanay ka dhaxalnay wallaahu allana amaranaa na amray bay odhanayaan biha iyadana ilaahay baa na amray ilaahay baana noo jiday oo sidan tadaataba waa sharcigii ilaahay noo soo dejiyey bay odhanaya qul waxaad tidhaahdaa midda hore adoo uga jawaabay inna midda dambe ina allaha alle laa yamuru ma amro bilfaxshaai horta shay foolxun ilaha ma dembi foolxun addoommadiisa uma jideeye wuu ka reebaa ataquuluuna ma waxaad leedihiin marka cala allaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn waxaydaan inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay kala garanayn miyaad ilaahay yani aada mufafidanaysaano ka yeersiinaysaano dusha ka saaraysaa ilaa waxaan kadaata ay leeyihiin ilaahay baa noo jideeyey waa been abuurad ilahay ku been abuuranaya subxana watacaala masaasaad yeelaysaan macana ha yeelina qul waxaad tidhahdaa nebiyow amara wuu amray rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaalad iyo toosnaan buu ilaahay amray ee fa adiicuuhu adeeca oo saa ka yeela ka qaata wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wajiyaalkiinana toosiya cinda kulli masjidin salaad walba agteeda meel lagu sujuudo markaad joogtaanba ama yani wakti la sujuudo markaad joogtaan ama sujuud walba agteeda ama salaad walba agteedana wejigiina toosiya oo xagga kacbada iyo qiblada u toosiya wadcuuhu alla barya mukhlisiina xaal aatiyiin kuwa isaga u gooni yeelaya lahu isaga addiina idinkoo diinta u gooni yeelaya idinkoo cibaadada iyo baryada isaga u gooni yeelaya wax kale cid kale wax ugu darayn alla subxaana watacaala keligii barya oo caabuda kamaa badaakum siduu idiin bilaabay ayaa tacuuduuna u noqonaysaan siduu idinku bilaabay baad ku soo noqonaysaano aad ku laabanaysaan macnaha fariiqan koox haadaa wuu hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa waxaa waajibiyey calayhim dushooda waxaa ku sugnaa addalaalatu baadili qolana baadilnimaa dushooda ku waajibtay oo ma hanuuni karaan qolana ilaahay baa hanuuniyey qoladan marka baadilnimadu dushooda ku sugnaatay inahum sababkay ugu sugnaatay waxa weye inahum iyagu itakaduu waxay yeesheen ashayaaiina shayaaiintiibay wliyaaa kuwa la raaca ka dhigteen shayaaiintiiba waxay ka dhigteen kuwa ay raacaan oy caabudaan min duuni illaahi alla sokadiisa haddayba shaydaan dabada ku xidheen looga digay oy isaga mid ay caabudaan oo raacaan ka dhigteenna ilaahi subxaana watacaala dushooda wuxuu ku waajibiyey baadi wayaxsabuuna waxaynan moodayaan annahum iyagu muhtaduuna inay yihiin kuwa hanuunsan ayagoo saa u baadiyaysan baa haddana waxay la tahay inay hanuunsan yihiin oo lagaba qumanaynba oo iyagu ay ugu fiican yihin qul amara rabbii bilqisdidaasi waxay sii daba joogtaa wallaahu amaranaa bihaadii baa laga sii jawaabaya ilaahay faaxishada dadka ma faree laakiin addoommadiisa wuxuu u jideeyaa oo u faraa oo u amraay waxa weeyaan waa qisdi cadaalad waay qisdigaa waxaa laga wadaa cadaalad iyo toosnaan oo lagu toosnaado sharcigii ilaahay soo dejiye rususha u soo dhiibay rusushii mucjizaadka iyo xujajka lagu xoojiyey kutubtay la yimaadeen iyo sharcigay la yimaadeen kaas oo lagu tooso cadaaladu midkaasaga saasuu ilaha faraa subxaana watacaala addoomadiis laakiin sharcigii ilaahay soo dejiye kutubtiisi iyo rusushiisi intaad garab martaan waxaad idinku dhoobdhoobateen oo wada faaxisho iyo wada yani wax xun ah ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa ma faro sidaas w sidaa mar hadduu ilaahay faro saasuu idin faray yeela meeshaasa ku jirtaa fa adiicuuhu yeela oo qaatay arrinkaa isaga cadaalada iyo toosnaanta qaata waxaa kaloo samaysaan wejigiina toosiya oo kacbada xaggeeda u toosiya oo ilaahay dartii u toosiya cinda kulli masjidin masjidkaasi waxa wey waa meel lagu sujuudo ama zaman la sujuudo ama sujuudda la feeriyo sujuud walba agteeda waxaana laga wadaa kulligood salaadaa laga wadaa salaad walba markaad tukanaysaan qiblada qaabiliya wejigiina oo ilaahay dartii u jeediya sidaas way macana oo waxay kutusaysaa aayaddu yani ama masaajid joog ama banaan joog ama guri joog marba haddaad salaad tukanayso inaad sujuuddo aad rabtahay waa in aad ujeediso wejigaaga aad xagga rabbi subxaana watacaala ujeedi bu ujeediso ma saas manaaus xaggaasaan kusoo marnay suuratulbaqara axkaamta macnaha qiblada iyo awaamirteeda iyo maraaxishay martay iyo xagga kusoo marnay ilaahay keligii caabuda idinka oo diinta u gooni yeelay keligii barya oo u yeedha oo caabuda weliba cibaadadiisa idinkoon cid kale ugu taraynin mukhlisiina lahu diinadaasi macnaheedu waxa wey waxay ka dhigan tahay yani nafyigii ahaa wacbuduuhu walaa tushrikuu bi shayan oo kaleto maa caabuda oo cid kalena waxa la wadaajinla mukhlisiina lahu diinadaasi walaa tushrikuu bihi shayan oo kale ka dhiganta haddii aad cibaado la timaado ood rabbigaa ku xidhan tahay subxaana watacaala diintiisa aad ku xidhan tahay rusushiisii aad ku xidhan tahay laakiin aadan ayaga keligay keligood u go'nayn keligii isaga aadan u go'nayn qayb kaleetana aad dhinac kale kaga xidhan tahay middaa iyadaa markaasi waxa wey sidii loo baahna taasi midda laga dagaalamayo si buuxdo oo dhammaystiran baa la doonaya inaad rabbi ugu xidhanto subxana watacala oo diintaadana isaga aad u gooniyo kamaa bada'atum tacuuduuna siduu idin abuuray baad u noqon doonta maxaa laga wadaa laba tafsiir baa ku jira kamaa bada'akum tacuuduun tasiir waa laba tasiirba waa xoog badan yii tafsiir waxa wey kamaa bada'akum tacuuduuna siduu idin abuurayba markii horeba oo idinkoon jirin uu idin keenay ayuu haddana idiin soo celin doona ood u soo noqon doontaano qubuurta markaad gashaan kadib oo lafihiinu baaliyoobaan oo aad baaba'daan muddadii loogu talagalay inaad ku jirtaan aad ku jirtaan ayaa markaa kadib haddana nolol cusub laydin soo saari doona saa marka la yidhahdo waxay taqriirinaysaa aayaddu caqiidat lbacfi in laysa soo saari doono nimankii ka doodsanaaba macnaha waxa weyaan ayaa la fahansiinaya caqiidada la yidhahdo in laysa soo saari doono oo laysla xisaabtami doono macnahaana waxa wey yani waxaa qaba xasan basri iyo mujaahid iyo qataada iyo rag noocaasoo kale ibnu jariir dabri baana sidoo kaleeto ra'yigaa isagaa ugoy wuxuu weliba ku xoojiyey oo uu ra'yigaa kusii doortay xadiidkii nabiga sal lay sl ibnu cabaas u wariyey saxiixaynkana kusoo arooray ee nebigu u dhihi jiray sal lay slam yaa ayuha nnaasu inakum tuxsharuuna ilaa rabbikum ywma alqiyaamati xufaatan xuraatan gurlan kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kuna faaciliin xadiikaasuu ku xoojiyey oo macnaha xadiidku waxa wey nebiga maalin maalmaha ka mida wuxuu yihi wardadow waa laydinsoo kulmin doonaa oo waa laydin keeni doonaa xagga rabbigiin maalinta qiyaamada laydinsoo ururin idinkoo qaaqaawan oo kabala oo macnaha waxa wey ay idinku hanjabtiina idinku taal ayaa laydin keeni doona maalinta qiyaamada markaasaa nebigu wuxuu akriyay salawatullah wasalaamu calayh sidii aan aayadda qur-aanka kamaa bada'naa awala khalqin abuurkii hore sidaas u bilownay oo kale ayaanu ciiddii usoo celin doonta wacdan calayna waana ballanqaad xaggana ka ahaaday macna sidaasaa ballanqaadnay marka saasuu ku xoojinaya ibnu jariiro ra'yigaasu oranay waana ra'yi macquul ah aayadda markaasna aayaad kaloo aad u fara badanoo macnaha tusayna waa jira waxay markaa noqonaysaa kamaa bada'akum siduu abuuristiina u bilaabay oo idinkoo jirinba idiin abuuray ayaa tacuuduuna usoo noqon doontaan markaad geeriyodoon oo mar labaad baa laydin macnaa waxa way soo noolayn doona kamaa bada'akum tacuuduuna tafsiirka labaadi waxa wey cabdullahi ibn cabbaas iyo yani maxamed ibnu kacbin alquradi iyo saciid ibnu jubayr iyo iyaguna waxa wey culimadaasa maray ibnu kasiirna waxoogaa isaguna aad buu ugu boweyey tafsiirkan dambe waxaa tafsiirkaa dambe uu leeyahay kamaa bada'akum siduu ilaahay idiin abuuray markuu idin abuurahayo wuxuu idiin qoray oo ama inaad shaqi tahay mid dhurdarsado ahlunaar ama in aad tahay mid saciid ahoo guulaystay oo janno leh maalintuu idin abuurahayey wuxuu qorshuhu idinku abuuray ee idiin qornaa ayaa markaas soo baxaysaanna aad u noqonaysaa isagaa unbaad u laabanaysaano ma khilaafi kartaa macnaheedu waxa wey ninkii loo qoray oo ay u qornayd maalintuu dhalanayeyba inuu ahlunaari adduunka si walbao camal saalixa uula yimaadaba aakhirka xumaan ubaa loogu khatimay ninkii loo qoray maalintii uu macnaha dhalanayo wanaag u qornaayo inuu ahlu janno yahayna adduunka xumaan walba uu sameeyo marka ugu dambaysa wanaag unbaa loogu khatimay saasuuna jannada ku geli axaadiis aad u fara badan baana macnaha kutusaya yani waxa weye iyo aayaadba ayadana macnahaasi waa macno isaguna suurtagal ahoo nusuusta ay kutusaysa waxay marka ayaddu noqonaysaa waxay sugaysaa markan dambe ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa kamaa bada'akum siduu idinku bilaabay oo mu'min iyo kaafir idinkoo ah idinku bilaabo idinku abuuray ayaa tacuuduuna u noqonaysaano yacni waxa weya laydinku soo saari saa ubaad ku soo baxaysaa oo aakhirkiina aad u dambayn doontaan macna waxaa sii xoojinaya macnaha dambe aayadda qaybteed aayadda ka dambe fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaala koox wuu hanuuniyey qolana yani baadi baa dushooda ku waajibay labada qaybood baad u qaybsateen qoraalkii rabbi subxaana watacaala hore iyo qorshihiis hore marka la fiiriyo waxaa kaloo xoojinaya aayadda qur-aanka alla subxaana watacaala odhanay huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min ilaahay isagaa idin abuuray idinkoo u qaybsan gaal iyo mumin u qaybsan aafir iyo mumin idinkoo uqaybsaba markii hornaba laydin abuuray macna sidaa unbaadna u wada noqon doontaano nin wixii loo qoree loo qadaray khilaafi karaayo ma uu jiro macna saas koox alla subxaana watacaala wuu hanuuniye qolana rabbi subxaana watacaala baadibuu dushooda ku waajibiyey oo baadidaa ku waajibay qolada baadidu dushooda ku waajibtay ee marnaba baadida aan ka bixi karaynin waxawey sababka baadidu ay ugu waajibtay ee shaydaankii in badan laga soo digahay ninkii isaga ahaabay ka dhigteen mid ay raacaan ilahay sakadiisa intay sharcigii alle iyo diinihiisi iyo rusushii ka tageen iyo shaydaan raacay haddana loo qurxiyo lunsanaantiisi iyo baadidiisii loo qurxiyo waa meesha ugu liidata qul hal nunabbi'ukum bilaksariina acmaalan aladiina dalla sacyum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca qolyaha macnaha camalkooda adduunyadu uu lumay oo uu daatay oo dayacmay oo waxba loo qorin haddana ismoodahayo in ay wax u qormahayaan oo wax u dhigmayaan ismooday kuwaasaa ugu khasaaro badan addoomada qul waxaad tidhahdaa nebiyow amara wuxuu amray rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaaladda ayuu amray ee fa adiicuuhu adeeca toosnaan iyo cadaalad buu ilaahay amray oo kutubtiisi iyo sharcigiisi iyo rusushiisao la raace eh taa raac wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyaalkiinana toosiya oo xagga qiblada iyo kacbada u joojiy u toosiya cinda kulli masjidin yani waxa weyaan salaad walba agteeda masjidinta macnaha sujuuddii baa laga wadaa salaadii baana macnaha waa qasadka uu yahay maxaa yeelay juz ka mida ayaa la cabiray oo salaadii o dhan baase laga wada wadaa manaa masjidkaasi marka wuxuu noqon karaa waa meel lagu sujuudo ama waa sujuudda lafteedii ama waa wakti la sujuudo intaba waxaa laga wadaa salaadii maa cinda kulli masjidin sujuud walba agteeda iyo salaad walba agteeda wejigiina toosiye oo xagga qiblada iyo alla subxaana watacaala u toosiye wadcuuhu barya oo caabuda alle mukhlisiina idinkoo u gooni yeelaya lahu alle addiina diinka idinkoo u gooni yeelaya oon wax kale ku barxaynin diintiisa aad iyo cibaadada aad isaga caabudaysaan idinkoon wax kale ku barxaynin oo makhluuqaadkiisa ka mid kamaa bada'akum siduu abuuristiina u bilaabay ay tacuuduuna usoo noqon doontaan siduu abuuristiina u bilaabay oo kale ayaa kusoo laaban doontaanoo mar labaad uu idin abuuri doonaa idin soo noolayn doonaa ama kamaa bada'akum siduu idinku abuuray oo gaalnimo iyo mu'minnimo ah markuu idin abuurahayay sidaad ahaydeen ayaa facuuduuna u noqon doontaan sidii ubaad u laabanaysaan macna ka ariiqan koox hadaa wuu hanuuniye wa ariiqan kooxna xaqa waxaa waajibiyey calayhim dushooda adalaalatu baadidiibaa ku waajibtay oo dushooda laasimtay maxay ugu laasimtay maxaa yeelay inahum iyagu itakaduu waxay yeesheen ashayaaiina shayaaiintiibaa waxay ka dhigteen awliyaaa kuwa ay raacaan oo caabudaan bay ka dhigteen min duun ilahi alla sakadiisa nin shaydaan raacayna hadibaadi inay ku waajibto dushiisa ay saaranta laasimsanta lays weydiin maayo wayaxsabuuna waxaynan u malaynayaan anahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihin waxay aayadda qaybteeda dambe ay radinaysaa dadka qaar yidhaahda ruuxu ilaa uu xujada fahmo gaalka ah ilaa xujadu uu fahmo oo u cadaato oo markaa kadib madaxaday iyo xanaad u diido la xanaabi maayo inta wuxuu ka qarsoon yahay uu ismoodhayo inuu hanuunsan yahay oo diintii ku toosan yahay sa hadduu ku geeriyooda manaha la cadaabi maayo qolyahaasay radinaysaayo gaalku hadduu doono ha ismoodo isagu inuu xaqa ku taagayo hanuunsan yahay sidaaba isaga hala ahaatee laakiin waxa wey cadaabka rabbi subxaana watacala mudan wayaxsabuuna anahum muhtaduun saasuu alla leey subana wataala maxayna cudurdaar male ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin ya bani aadama aadam caruurtiisiyow ilmo aadamow khuduu waxaad qaadataan ziinatakum quruxdiina iyo dharkiina qaata cinda kuli masjidin masaajid walba agtiis salaad walba agteeda markaad tukanaysaan waxaad qaadataan dharkiina qaata wakuluu cuna wuxuu ilaha idin siisaa washrabuu caba wuxuu rabbi idin siiyey walaa tusrifuu ha xadgudbina inahu maxaa yeelay inahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbi yani waxay ka mid tahay dhawaaqyadii dhowrka ahaa ee laga dambeysiiyey ibliis markii laga waramay iyo cadaawadiis dhowrkii dhawaaqii laga dambaysiiyey ee laynoogu dhawaaqay yani ilmo aadam laynoogu dhawaaqay dhawaa noocaas oo kale laynoogu dhawaaqay aadam caruurtiisiiyow waxaad qaadataan dharkiina qaata maadaama ibliis uu ku sameeyey waalidiintiin inuu maradii ka dhigay ilaahina subxaana watacaala uu inoo soo sheegay inuu qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha dhar baan idiin soo dejina cawradiina astan mar hadduu sidaas yahay markaad salaada tukanaysaan ood ilaahay u sujuudaysaan quruxdiina qaata ziinada waxaa laga wadaa waa dharka dharka laisku qurxiyo wey dhar oo dhan baa laga wada waxay ayaduna radinaysaabaa laleeyahay caadadii hadda aan soo marnay caadadii jaahiliga ahayd ee markay baydka dhawaafayaan ay isqaawin jireen tiibay macnaha radinaysa oo markaad rabbi caabudaysaan oo tukanaysaan oo dhawaafaysaan dharkiina qaatoo isqurxiya rabbigii maad ishortaagaysaane subxaana watacaala saasaa macnaha laleeyahay marka aimada salafku intooda badan ee mufasiriinta waxay leeyihiin sababu nusuulka aayaddu ay kusoo degtay waa sababkii hore aan usoo sheegnay ee ahaa macnaa isqaawinta markay dhawaafayaan isqaawin jireen man waxay kutusaysaa aayaddu markii yani waxa wy ruuxu uu salaad tukanayo inuu dhar qurux badan qaato oo isqurxiyo maxaa yeele sidaa xadiista nabigeena ku sugan salawatullah wasalaamu calayh rabbigiibuu ishortaagahaya rabbigiibuu ishortaagaya allaha markaad ishortaagayo dhar qurux badan isku hortaag sidaas way macna khaasatan salaadaha ciidda iyo salaada jumcada iyo ayagu si gooniya ayay usii mudan yihin waxaa qalada marka ruuxu isagoo dheer heli kale inuu macnaha waxa wey ama dhar liita uu rabbigii ka hor istaago subxaana watacaala isagoo heli karaya dharka fiican dhar fiican oo quruxle ilaahi subxaana watacaala ka hor istaaga dharku weliba waa sii kala fiican yahay dharka cadcad baa fiican sida nabigeena ka sugan salawatullah wasalaamu calayh ya albisuu min iyaabikum albayaad wakafinuu fiiha mawtaakum fainahu min khayri iyaabikum xadii nabi wey sal ly slam dharka kiisa cadxidhabu nabigu salawatulhi wasalaamu calayhi dharkiina ugu fiican yahay maydkiina iyo dadka idinka geeriyoodana kafan uga dhiga buu nabigu salawatulh waslamu calayh sidaas weya marka dharka in la qaato saas waxaa yani waxa wey caadada ka mid a dadku marka guryahooda joogaan khaasatan ragga ruuxu inuu iskaga tukado macawis isagoo xidhan keliya wax dushiisa saarana ayna jiro qaar qaarkiisa sare isagoo qaawaya inuu iska tukado ama macnaha waxa wey intuu soo qaato yani shukumaan iyo wax intuu tunka saarto inuu sidaa ku tukado ayaa dad badan sameeya guryaha markay joogaan waa laga fiicay sidaasi waa si laga fiicay isagoo qaarka kore qaawano waxba saarnayn inuu tukado marana heli karay axaadiis fara badan baa nabiga kasoo arortay salawatullah wasalaamu caleyh oo ku diidaya hayeelina dhar haddaad heli karto waa inaad garbaha waxsaarto adigoo macnaha waxa wey dhar aadan banaanka ula baxdeen nin boqora aadan ku hor istaagteen dad sharab leh aadan hortooda la tagteen inaad rabbigaa ku hor istaagtaan waa wax laga quruxsan yahay marka waxa wey dharka quruxsada oo wanaajista waxaad heli karaysaan macnaha rabbi ku hor istaaga subxana watacala saas wey wixii ilaahay risqiga idin siiyeyna cuna wuxuu rabbi uu cabitaan idin siiyeyna caba hana xadgudbinoo xadgudubka iska ilaali saas wey macana xadiidka nabiga sal alay slam waa kii ahaa kuluu watasadaquu waalbisuu fii kayri makhiilatin walaa israaf cuna oo sadaqaysta oo xidha oo cabba laakiin inta ay idin sheegayso xaraga kibir iyo waxay dhahda xadgudub xaraga kibir dharkana xaraga kibirka ka ilaaliya cunada iyo cabitaankana iyadana israafka iyo xadgudubka ka ilaaliya xadgudubkaasi muxuu yahay marka xadgudubkaasi macaani badan buu yeelan karaa xadgudubkaasi wuxuu noqon karaa adoo cuntadii aan naftaadu u baahnayn ama calooshiiba ayna qaadi karanin inaad ka badiso si aan isu miisaanayn inaad cuntada u cunto taasi waa soo geli kartaa oo waa xadgudub sidaa daraaddeed baa nabigeenu salawatulli wasalaamu calayh uu xadiis saxiixa ku yidhi maa malaa bna aadam wicaaan sharan min banihi ibna aadam ma buuxinin buu nabigu yii salawatulli wasalaamu calayh weel ka shar badan calooshiisa buu nabigu yii salawatulli wasalaamu calayh waxa uu nabigu salawatuli wasalaamu aleyh xadiidka akhirkiisa kusii yidhi yacni caloosha hadii abuxnina haddii ay lagama maarmaan tahay inuu ruuxu buuxinayana saddex qaybood hay qaybi faulutun lidacaamihi wa ulutun lisharaabihi wa ulutun linafasihi saddex qaybood intuu u qaybi qayb cuntada ha geliyo qaybna cabitaan wixii uu cabbi lahaa ku cabo oo ha geliyo qaybna neefta ha u reebo qaybtuu ka neefsan lahaana ha baneeyo ha banaanaato laakiin haddii aad saddexdii qayboodba cunto ka wada buuxisaay israaf waay midda la diidaya midda iyadama cudurro fara badan baana ka dhasho culimada salafka waxay leeyihiin ilaahay subxaana watacaala dibi oo dhan yani waxa wey daawo meelay kusoo aroorto oo dhan aayaddaa midkeedu ku ururiye kuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasaa lagu ururiye hadduu ruuxu macnaha waxa wey cuntada si isu miisaamad u cuno oo uusan iska badbadinin cudurro fara badan buu macnaha waxa wey ka nabadgelaya saas wey waxaa kaloo iyadana xadgudubkaa soo geli karay shay aan ilaahay ku xalaalin haddaad xalaalayso ama shay ilaahay ku xalaalay haddaad ka xarimto iyadana israafkaas soo geli karay marka israafkana iska ilaaliya ilahay ma jecla kuwa israafka sameeya israafka kale waxaa kaloo soo geli kara xaggasaan kusoo marnay wixii ilaahay sadaqayso ku yidhi in aad sadaqadii aad aada bixinaysay tabdiir aad kadhig tirtirdiso oo aadan waxba reebanin adoo waajibaad lagugu leeyahayo ay dushaada saarayi xuquuqi saaranta waa inaga agga kusoo marnay waaatuu xaqahu yawma xasaadihi walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin macaanidaasoo dhan baa soo gelay yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyow ilmo aadamow khuduu waxaad qaadataan ziinatkum ziinatakum quruxdiina qaata yacni dharka aad ku qurxsaan qaata cinda kulli masjidin salaad walba agteeda sujuud walba oo salaad walba laga wado sujuud walba agteeda markaad sujuudaysaan oo ilaahay u tukanaysaanba dhar qaata aad isku qarisaano aad macnaha waxa weyaan isku qurxisaan waa aayadda loo daliishado cawrada in la askuro salaada inay macnaha ka mid tahay sharti shuruudeeda ka mid inay aayadda macnaha nusuusta loo daliishada ka mid wakuluu cuna oo washrabuu caba walaa tusrifuu hana xadgudbina innahu maxaa yeelay innahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbe xadgudubkana iska ilaaliya qul waxaad tidhahdaa nabiga man xarama yaa xarimay ziinat allahi ilaahay quruxdiisa yaa xarimay allatii quruxdaasoo akhraja uu soo saaray licibaadihi addoommadiisa uu soo saaray quruxda ilaahay uu addoommadiisa u soo saaray yaa ka xarimay waatayibaati waxyaalaha wan wanaagsanna yaa ka xarimay oo min arisqi ilaahay addoommadiisa wuxuu ku masruufay masruufka iyo risqiga wanaagsana ilaahay addoommadiisa siiyeyna waa kuma ruuxa ka xarima u jiid qul waxaad tidhahdaa nabiyow hiya ayibaatkaas ama ziinadaas liladiina kuwiibay u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati dunyaa adduunyada dhexdeed noloshan adduunyo waxaa iskale dadka rumeeyey alla iyo diintiisa rumey khaalisatan xaal ay gooni u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xaal ay gooni u tahay ayibaadkani maalinta qiyaamana ayagay gooni utahon lala wanaagi maayo kadalika sidaasoo kaleeto dhakala dhigdhigidaasoo kale iyo faahfaahintaasoo kalean nufasiru u kala dhigdhigayna alaayaati aayaadkii liqawmin dad yaclamuuna oo ogoo macnaha wax garanay waxay aayaddu aad ay u fogeynaysaa oo qaab calaamad su-aal ah ay meesha uga saaraysaa dadka ilaahay subxaana watacaala waxyaaluhu addoommadiisa siiyey u baneeyey ama dhar ay xidhaan ha noqdo isku qurxiyaan ama waxyaalo kaloo jidhka la saaro laysku qurxiyo ha noqoto ama cunto iyo dayibaad iyo cabitaan iyo guryo iyo deegaamo iyo waxyaalaha ilaahay addoommadiisa u xalaaleeya ha noqoto waa kuwa cidda ka xarima cidda u diiday oo addoommadii wixii rabbi siiye ka hor istaagtay oo ka xarimtay yaala saas way macanaha yacni su-aashaas waxay ku wajahan tahay wax u diidi karaya ma ay jirto rabbibaaba u ogolaaday subxaana watacaala oo siiyey macnaha sidaa daraaddeed waxa ilaahay addoommadiisa u xalaaleeyey iyo dayibaadkaas in layska xarima ma ah weliba waxaa fara badan dadka hadda kuma badnee yacni wadaadada qaarkood inay bismi zuhdi zaahid baan ahayo adduunyadii baan ka zaahiday intuu yidhaahdo magaca hoostiisa inuu waxyaalo fara badan oo dayibaad oo ilaahay u xalaalay iyo ziino fara badan oo rabbi u xalaaleeya subxaana watacaala inuu macnaha waxba iskaga tago oo nicmadii rabbi uu dushiisa saaray uu siiyeyba ayna ka muuqanin marka taasaa macnaha la diidan yahayo risqiga rabbi kuu xalaaleeyeen xun dharka ilaahay kuu xalaaleeyeen xidho barwaaqadaa rabbi ku siiyeyna isticmaal laakiin uga faa'iidayso aakharadooda saad beer ugu beeran lahayd macnaha saas baa laga wada waxaa la yii waxaad ku tidhahdaa nebiyow waxaa iskale dayibaadka iyo barwaaqada iyo wanaaggaas adduunka lasu dhigay ama dhar ha noqdo ama macnaha wax la cuno ha noqdee waxaa iskale dadka muminiinta baa iskale muminiinta adduunka iyagaa iskale asal ahaan bay uleeyihin wy maanaa asal ahaan ayagaa uleh gaaladuna waa tabac way raacsan yihiino yani waxa weyaan labadooda koodee asalu a marka la yidhahdo rabbi subxaana watacaala wuxuu siiyo ugu talagalay dadka muminiintaada kuwana waa la siiyo iyagana waa loogu dara laakiin kuwana kaga asalsan saasma maalinta aakharana dayibaadku la wadaagi maayo sida adduunka loo wadaagaye dadka muminiintaabaa gooni la-a oo iyagay u soocan tahayo gaalo afka saari mayso fi suurati baqara waa nabi kusoo marnay warzuq ahlahu min asamaraati nabiyulaahi ibraahim markuu macnaha ducaynayy warzuq ahlahu min asamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhiri markuu yidhi ilaahu kuwa yani rumaysan adiga iyo maalinta aakhare ku rumaysan kuwa irzaaq muxuu rabbi subxaana wa tacala qaala waman kafara faumatichu qaliila uma adaruhu ila cadaabi nnar wabisa lmasiir marka gaalada laftooda waxbaa laga siin laakiin muminiinta asala way macna wixii muslimiintuba asal u ahaayeena muminiinta la siiyey war muslimiinte waxba kuma liidin duul aakharaadkiinoo idinku adduunyada waxba idinkama gelin horumarkeeda iyo tiknolojiyadeeda iyo khayrkeeda iyo barwaaqadeeda la gaadhay intaad zaahidaan duurka uun gala ma idinkaa iskale asal ahaan wey maca laakiin wejiga la doonayo inaad u adeegsataan baa wuxuu yahay wejiga ayagu ay adeegsadaan maaha weji kale waa wejigaa doonay la doonayo inaad adeegsataan baa wuxuu yahay inaad aakhiradiina ku dhistaan oo kayd aakhira aad ka dhigataan adduunkiinana aada noloshiina ku istaajisaan aakhirada macnaha waa w camalahe aakhira idin gaarsiinay aad u kaalmaysataan saasaa la doonaya adduunyadii marka waxayba isu bedeli isu rogi camal aakhira isugu saas sideedaba adduunyadu gooni ahaanteeda uma cayna oo waa barwaaqo iyo gallad ilaahay addoomadiisa siiyo laakiin caydu waxay ka imaanaysaa qur-aanka in badan kusoo arooraysa adduunyada la caayaya waxay ka imaanaysaa qaabka loo isticmaalo halkaas ka imaanaysa waxaa badan inta adduunye gashaay waxaa badan inta yani tasarufkeeda iyo kudhaqankeeda xumeeya sidaa daraaddeed bay adduunyada la xumaataa mooyaane laakiin asalkeedu waa barwaaqo iyo galad ilaahay dadkiisa uu siiye ma qul waxaa tidhahdaa nebigo man xarama yaa xarimay oo diiday ziinat allah ilaahay quruxdiisa allatii midaasoo akhraja uu soo saaray licibaadii addoommadiisa uu bixiyey barwaaqadaas ilaahay addoommadiisa uu siiye iyo quruxdaas waxaa soo gelaya yani dahabkii iyo fidadii iyo macaadintafkii fiicane quruxda badan iyo dharkii iyo wax alla wixii ziina oo dhan baabuurta iyo yani ziino oo dhan baa soo geli iyo wadayibaati waxyaalaha wanwanaagsan yaa xarimay oo min arisqi risqiga ka mid dayibaadka iyaguna risiga wanaag risqiga kiisa wanaagsan ayadana yaa xarimay ilaha addoommadiisa usiiy qul waxaa tiaa nabiow hiya midaa lasoo sheegay liladiina kuwiba usugnaatay aamanuu rumeeyey iayaati dunya fi lxayaati noloshii addunyaa ee dhowey ama addunyaa ee liidatay noloshaa iyadaa waa middan haddan aan ku jirno wey taas dadka muminiinta baa iskale laakiin gooni lamay ah wman gooni lamay aha xaggee laga fahmaya khaalinta tan danbaa laga fahmaya tan inayna gooni la ahayn waxaa laga fahmayaa oo lala wadaagayo midda dambe ayay gooni la yihiin baa tan inayna gooni ahayn baa laga fahmaya khaalintatan xaal ay gooni u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xaal ay gooni u tahay dadka muminiinta ah oo aan lala wadaagin kadalika sidaasoo kaleetaan mufasir waxaan u faahfaahinayna alaayaati aayaatkii baanu kala dhigdhigi liqawmin dad baanu u kala dhigdhiganaa yaclamuuna og qul waxaa tidhahda nabigu inamaa xarama waxu uun xarimay rabbii rabbigay wuxuu xarimay un alfawaaxisha dunuubta kuwooda foosha xun maa ahara maa shay ayuu xarimay ahara muuqday oo minhaa fawaaxishtaa ka mid iyo wamaa batana wixii qarsoonaadeeda wlsma dembigii adoonka ku gaabnaa en gudbayninna alla waa xarimay macsiin walbagya xadgudubkiina wuu xarimay biayri xaqin gardaro laysugu xadgudub xadgudub aad adoommada ilaahay gardarro ugu xadgudubtana alla waa xarimay wa an tushrikuu inaad wadaajistaan buu alla xarimay bilaahi alla inaad la wadaajistaan maa shay inaad la wadaajistaan ood wax ugu dartaan shaygaasoo lam yunazil uusan soo dejinin alle bihi shaygaas sulaanan xujo uusan usoo dejinin shay uusan alla xujo lagu caabudo oo wax lagula wadaajiyo uusan usoo dejinina inaad wax la wadaajistaan buu alla idinka xarimay wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu alla idinka xarimay cala allaahi alla dushiisa inaad ku tidhaahdaan ood ku been abuurataan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn waxaydaan ogeyn oo idaan aqoon ulahayn id ilahi kuma sabidataanna waa laidinka xarimay macnaha muxaramaadkii ayaa meeshan laga sheegay waxyaalaha ilaahay addoommadiisa u xalaaleeyey oo ama darle ama cuntole ama barwaaqole ama galladle waxaasi xaaraam maehe waxa ilaahay xaraameye waa kuwan kalaata maa waxay ka dhigan tahay oo kaleeto fii suurati ancaam markaan soo maray muxaramaadkii nimankii loo odhan jiray ree ree macnaha carabtu ay iska xarimeen ayagu ay iska xarimeen oo xoolihii ay qaybqaybiyeen iyo beertii ay qaybqaybiyeen iyo markii laga soo sheekeyey ayaa waxaa la yidhi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa aacimin yacamhu ila an yakuuna maytatan waa ki macnaha soo marnay tanna waxyaalaha iska xarimeen markii lasoo sheegay ayaa tan lagu xujiyey wuxuu ilaahay xarima ma idiin sheegaa wuxuu ilaahay xarimay waxa weeyaan un waa dunuubta foosho xun fawaaxishta waa dunuubta aada u foosho xune yani quluubta iyo dabeecada yani nabadgashan ee fayoobi ay ka dhida wa sida zinada oo kale ama ha muuqato ama ha qarsoonaato macnaha waa soo marnay ha muuqato oo ha lagula ogaado addoommadu ha kula ogaadeen ha qarsoonaato oo adiga gooniha kugu ahaato yaa lagula ogaane ha qarsoonaato qalbigaaga ha ku jirto iyaysan ka soo bixin ha muuqato oo xubnahaagu ha sameeyeenoo banaanka ha usoo baxdo miday dooniba ha noqoto ilahay fawaaxishtaa kuu xarimay waxaa kaloo ilaahay uu xarimay alisma ismiga waxaa laga wadaa waa d macsiyada wey dembiga ah weliba waa dembiga aan addoonka dhaafaynin oo gudubsanin isaguu ku koobay dembi uu galay oo alla uu ka galay oo isaga ku koobanoo adoommada u gudbayni waay walbagya biayri xaqina waxa wey waa dembiga iyo xadgudubka adoommada lagu sameeyo waa dembiga mutacadiga ah ee adoommada u gudbaya waay oo inaad xadgudub ku samayso oo dadka aad ku xadgudubto adoon yani gardaraysanay taana ilahi waa xarimay subxana watacaala dil ugu xadgudub xoolahooda ku xadgudub cirdigooda ku xadgudub naftooda ku xadgudub xadgudubkana ilahi subxaana watacala waa idinka xarimay waxaa kaloo laydinka xarimay in aad shirki la timaadaan oo alla subxaana watacaala makhluuqaadkiisa iyo addoommadiisa aad wax ugu dartaan oo wax la wadaajisaan waxyaalihii ilaahay uu gooni ahaa ee keligii uu lahaa inaad addoommadiisa garab dhigtaan ood wax la wadaajisaan taana iyadana alla waajida weliba waxa aad la wadaajinaysaan oo ilaahay uusan xujo usoo dejinin lagu caabudo oo wax lagula wadaajiyo ila mama jira wax ilahay xujo usoo dejiyey kulli waa wada makhluuq makhluuq xujo loo soo dejiyey lagu caabudana mama jira macna waxaa kaloo alla idinka xarimay inaad ilahay ku been abuurataan ood masabidataanoo wuxuusan xalaalayn aad tiahdaan wuu alaalayn wuxuusan xaaraaminina aad tiahdaan wuu xaaraameyey sharcigiisana waxaan ka mid aad u tiirisaan taana ilahay waa idinka xarimay subxana watacala waxa uu leeyahay ibnuqayim caleyhi raxmatullah wuxuu leeyahay sida loo ratibay ee laysugu xijiyey waxa wey dembi kii yaraabaa laga bilaabay kii ku xigay baa lagu xijiyey dunuubta kii ugu weynaabaa lagu dambeysay u fiirso fawaaxishtu wuxuu leeyahay waa dembi marka kuwa kale loo fiiriya ka yar ismiga iyo baqiyiga biayri xaqin xadgudubka dadka lagu samaynaya kasii weyn waxaa kasii weyn xadgudub dadka lagu sameeyahay shirki ilahay laga galo subxaana watacaala shirkigaa waxaa ka weyn inaad ilahay ku been abuurato oo macnaha aad u tiiriso wuxuusan ohan sharcigiisa aad wax ka sheegto waxaa sharcigiisa ku oolin aad tirahdo wuu xalaalay wuu xaaraamay xukunku sidaas wey ma banaana waa banaan yahay shirkiga iyadaa ka weyn saasuu leey yani dunuubta la galay maxaa yeelay waxay uga weyn tahay tashriic baa iyada ku jira oo markaas sidaa wax ku jirayso oo tidhahdo shaygani waa banaan yahay dad baa kugu raacay diin bay noqon waxaad noqoni marka nin ilaahay subxaana watacaala xaggiisa wax ka saxiixay oo yidhi sidii ilaahay qabe waa sidaa sharcigi ilaahay siduu qabayna waa sidaa sidaasu marka kaga weynaanaya macana qul waxaad tidhahdaa nebigo inamaa xarama waxaa marka aad iyo aad u haboon oo loo baahanya inaan lagu degdegin wax ka sheegidejinta inaan lagu degdegin xujo haddaadan cadhaynin shibka khaasatan masaa-isha qartoon oo u baahan runtii waxa weye baadhis iyo ijtihaad iyo u baahan in aan lagu degdegin oo macnaha tasaruc layska gelin sida baalalaydii inaan layskaga dhicin saas oo loo baahaya masaladu masalo sahlan ma aha in ilaahay sidaasu qabaa oo diintu saasa ku taalla oo nabigiisu saasuu qabaa la yidhahdaa masale aad u adag waay inta marka aad ka gaabsan karta inaad midnasutaasa xataa culimadii salafka ridwaanullahi calayh ayagoo garanaya hadday cid kaleetoo iskaga wareejin karaan ay ogyihin waa iska wareejin jireen bal hebel aadoo soo weyti bay dhihi jireen maca saas qul waxaad tidhahdaa nebigo inamaa xarama wuxuu un xarimay rabbii rabbigay alfawaaxisha dunuubka foosha xun buu xarimay maa dahara wixii muuqdo ayuu xarimay oo minhaa dunuubtaa ka mida fawaaxisha wamaa batana iyo wixii qarsoonba walisma dembigii iyo macsiyadii adoonka ku koobnaydna alla waa xarimay walbagya xadgudubkiina waa xarimay biayri xaqin gardarro loogu xadgudbo dad gardarro wa an tushrikuu inaad wadaajisaan bilaahi ilaahay la wadaajisaanna alla waa xarimay maa shay inaad la wadaajisaan ood wax ugu dartaan shaygaasoo lam yunazil uusan soo dejinin alle bihi shayga suldaana wax xujaa uusan usoo dejinin xujo lagu caabudo iyo daliil lagu caabudo oo alla wax lagula wadaajiyo shay uusan alla usoo dejinin kaas inaad wax ugu dartaanna rabbi subxaana watacaala waa xarimay wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna alla waa xarimay cala allaahi alla dushiisa inaad ku tidhaahdaan oo dusha aad ka saartaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn haddaad cilmi u leedahay oo markaa aad garanayso daliilkeediiy xujadeeda aad markaa taqaano ood talayn karayso markaa kuma jirto maa laa taclamuuna baa wax haddaad garanayso inaad sheegto waa loo baahaya lakin waxaadan garanayn baa la diinaya inaad macnaha wax iska gasho walikulli ummatin ajalun faida jaa ajalhum laa yastakiruuna saacatan walaa yastakdimuun walikulli ummatin ummad walba waxaa usugnaaday qarni walba waxaa usugnaaday ajalun muddo loogu talagalay wakti go-an bay leeyihiin oo loo qadaray faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum madashoodii iyo muddadii loo qabtay markay timaadaan laa yastakiruuna ma kadib dhacayaan saacatan muddo gaaban walaa yastaqdimuuna kamana hormaraya kamana hormari karaan kamana fidixi karaan macnaheedu waxa wey ummad walba iyo jiil walba iyo qarni walbo mar noolba waxaa jira xilli ilaahay u qorsheeyey xilligaa maxaa loogu talagalay geeridoodaa loogu talagalay in adduunkana ay ku dhaafi lahayd ama meehe waxaa loo qorsheeyey muddadaa loogu talagalay halaag wey labadaba waa suurtagal muddada iyadaa markay dhammaystaan oo muddadii rabbi uu qorsheeye uu qoray ay timaadahay muddo yar oo gaaban kamana hormari karaan kamana dibdhacaya waktigii waa alla subxana watacala ku keenay walikulli ummatin ummad walba waxaa u sugnaaday mujtamac walba iyo bulsho walba iyo qarni walba waxaa u sugnaaday ajalun muddo madal muddo loo qabtay buu leeya loo qadaray geeridooda loogu talagalay ama ma aheen loogu talagalay halaagooda loogu talagalay hadday halaag musaysteen faidaa jaaa hadduu yimaado ajaluhum muddadii loo qabtay hadday timaado ee loo qadaray laa yastakiruuna ma ay dibdhici karaan saacatan muddo gaaban saacadda waxaa la hahdaa muddo aada u gaaban baa la hahda wakti gaabanna ma dibdhici karaan walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan waktigii alla u qorsheeyey bay wax ku dhacayaan macna sidaas macnaheeda marka la leeya waxa wey arinta ilaahay subxaana watacaala samaawaadkanba intuusan abuurin ayaa wax walba la qoondeeyo la qorsheeyey ilaha subxaana watacaala baa qorsheeyey wuu qoray oo laxuulmaxfuudku ku qoray sidii wax u dh maalintaa loo qorsheeyey bayna adduunka wax uga dhacaya dhacdo walba taariikhday dhacayso yani saacadday dhacayso ilbidhibsigay dhacayso intay soconayso ayaa macnaha meeshay ka dhacayso ayaa rabbi subxana watacala horgu qorsheeyey kasoo hormari mayso kana didixi mayso maana yaa bani aadama aadam cadhuurtiisiiow imaa yatiyanakum haduu idin yimaado rusul rusul hadday idin timaado rusushoo minkum idinka idinka mi bashar sidii noo kala rasusaasoo yaqusuuna qisoonaya calaykum dushiina oo idinka waramayo idin cadaynaya aayaatii aniga aayaatayda rusul noocaas hadday idin yimaadaan faman istaqaa cidii dhowrsata oo dunuubta ka dhowrsa oo wa aslaxa hagaajiya camalkiisa iyo niyadiisaba hagaajiya falaa qawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynahan kuwaas yaxdanuuna kuwa murka wax horana ka murgi maayaan wax soo socdana ka cabsan maayaan waladiina kuwa kadabu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga kuwa beeniye oo wastakbaruu isla weynaaday canhaa aayaadkii iska kibriyo iskala weynaadayna ulaaika kuwaasi asxaabu naari naar dadkeed wey hum iyaguna fiiha naartaa dhexdeeda ayay khaaliduuna kuwa kuwaarayiin markii caruurtii aadam dhulka loo soo diray oo jannada iyo samaawaadka laga soo caadiyey halkanaad ku tarmaysaan oo ku noolaanaysaan oo yani waxay ku dhimanaysaan oo laydinku soo saari marka leeyihi ayaa rabbi subxaana wa tacaala waxa uu addoommadii marka u sheegaya addoommadii aadam caruurtiisiiow haddii ay rusushaydu idiin timaado macnaheedu waxa wey rusul baa laydiin soo diriyo alla wuxuu idinka doonayo idiin cadayn doonto iyo waxa faa'iide idinku jirtiyo waxa khasaara idinku jirto jidka idiin jeexi doonto rusushaasi markay idiin timaado rusushaasoo idinka qisoonaysa aayaadkaygaoo idiin cadaynaysa oo idinku akriyay rusushaasi markay idin yimaadaan ciddii dhawsata laba qaybood baad ukala baxaysa cid wixii rusushu ay reebtayna ka had camalkiisana hagaajiye iyo diyadiis iyo dhaqankiisa hagaajiye oo ku toosiye jidkii rusushu la timid iyo aayaadkii ruuxa noocaasoo kale ah cabsi iyo murug midna dushiisa ma aha macnaha waxa wey ka cabsan maayo mustaqbalkiisa qabri iyo yani maalinta qiyaame isu imaadka iyo ciqaabta meeshaa taalle iyo siraadka gudbidiisa iyo naar iyo waxyaalaha cabsi noocaasoo kale mustaqbalkiisa ka geli maayo wax soo dhaafay iyo adduunye iyo wax lagaga fiicnaa oo adduunyada lagaga sitay oo barwaaqo ahaydna ka murgi maayo ka walbahaari maayo oo dhihi maayo waryaa waa lagaa fiicnaa shalay taa labadaba maxaa yeelay taa horena mid ka qancisaa hortiisa taalla tan dambana wuxuusan uga murgaynin markay naftu ka baxaysaba bishaara la siinaya ilahi baa subxaana watacaala bishaara siinaya inuu ahlu janno yahay meeshuu tegi lahaa yaa markaba bishaaro lagu siinaya macana marka ma murgayo mana walbahari saas wey laakiin kuwa aayaadka beeniyey oo iska weynaysiiyey ku dhaqankooda way ku gacanseedeen ma rumaynin in ay qaataan oo dhaqaanahaan u filiyaan oo noloshooda ku dabaqaanna waa midaana waa iskala weynaadeen qolyaha noocaasoo kalea dhaarta dadkeen wayna ku waari doonaan bu rabbilah subana wataala labadaa qolaan marka u kala baxay nin walba marka jidku hayaafiri ma qolyahan aayaadkii diiday oo isla weynaaday ilan xaqa oo la diiday kiyun baa ka dambeeye qolyaha miy miyaad ku jirtaa oo natiijadaadu markaa sidana noqon doonta mise qolyahaasi wixii alla reebayna ka haday wixii wanaajiye laydina wanaajiyey oo jidkii rususha maray qolyahaas miyaa kamid oo waxaad rajaynaysaa waxaa ilahi subxana watacala ballanqaaday yaa bani aadama aadam caruurtiisii imaa yatiyanakum hadday idin yimaadaan rusul rusul rusushoo minkum idinka idinka mid yani bashar idinkoo kala rusushaasoo yaqusuuna qisoonaya oo macnaha waxa weya cadaynaya calaykum dushiina idinka warramayo idina cadaynaya aayaatii aayaadkay faman ittaqaa ciddii cabsato faman ittaqaa ciddii dhowrsato oo waxyaalaha iska ilaaliya layidhi iska ilaaliso iska dhowrto oo wa aslaxa hagaajisa camalkiisa iyo niyadiisa iyo caqiidadiisa hagaajiya falaa awfun wax cabsiya kuwaasi calayhi dushooda maaha walaa hum mana inaahn yaxzanuuna kuwa wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkana kuwa beeniyey oo wastakbaruu iskibriyey canha aayaadkii iska kibriyo isla weynaaday isqaadqaad daraadii aayaadkii rabbi u qaadan waayey ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaanay faman adlamu miman iftara cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatihi ulaaika yanaalhum nasiibhum min alkitaab xata ida jaatum rusuluna yatawafawnahum qaluu aynama kuntum tadcuuna min duuni illah qaluu daluu cana washahiduu cala anfusihim anahum kanuu kaafiriin faman adlamu yaa ka gardaro badan miman cid yaa ka gardaro badan iftaraa abu aw amase kadaba beeniyey biaayaatihi ama aayaadka alla beeniyeyba ulaaika kuwaas yanaaluhum waxaa gaadhaya nasiibuhum qaybtoodii ayaa gaadhaya min alkitaabi kitaabka xaggiisa uga qayb ah ama kitaabka xaggiisa ayay qaybtoodii iyo neeftoodii ka gaadhaysa xataa idaa jaatum markaysu u timaado rusulna rusulsanadu markay u timaado yatawafawnahum ayagoo oofsanaya oo nafta ka qaadaya markay rusushii malaaigtii baa laga wadaay markay malaaigtii u timaado ayagoo nafta ka qaaday ayay qaaluu waxay odhanaya rusushii ayna maa ayna aawey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tadcuuna kuwa u yeedha min duuni ilahi alla sokadiisa ilaahay sokadiisa kuwaad ku xidhnaydeene caabudi jirteene dhaqankaasna qaadan jirteen aaw qaaluu waxay odhanayaan dannuu way lumeen canna xagga naga waa naga lume kuwaas waa ma hayno washahiduu wayna markhaati kaceen calaa anfusihim nafafyaalkooda dushooda waxay ku markhaati kaceen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen adduunka markay joogeen kaafirina kuwa gaala inay ahaayeen macnaheedu waxa wey aayadda qolyahan ilaahay ku been abuurtay dembi la galo iyo dulmi la sameeyo waxaa ugu weyn nin ilaahay wuxuusan odhan ninka yeedhsiiye sidaan haddaba mar dhawa soo marin waan taqulu cala allahi ma la taclam ka labaad ee ugu dembi weyey isagana waxa wey nin ilaahay aayaadkiisa kuba gacanseedoo beeriya labadaasi wax ka dambi weyn ama ka gardarro badani ma jiro qolyaha marka ama aayaadka alla beeriyey ama alla ku beer abuurtay kuwa waxaa gaadhaya oo ku dhacaya dheeftoodii iyo xabkoodii nasiibahum gobolkii iyo qaybtii ay ku lahaayeen kitaabka ayaa haleeli doonta ku dhei doonta gaari doonta maxaa laga wadaa nasiibuhum min alkitaab kitaabka gadaata maxaa laga wadaa iyo qaybta ay kuleeyihin laba tafsiir baa ugu fiican oo aan ismarayna tafsiir waxa wey waa qataada iyo daxaag iya maraya ibnu jariiri sabrina waa doortay oo waxa weeyaan kitaabkani waa waxaa laga wadaa wixii loo ballan qaaday oo ama khayr ama shar wixii loo ballan qaaday macnaha wixii loo ballan qaaday ee loo qoray ee ballanqaadku ahaa kaa isaga ah yuu nin walba wixii yani uu ku lahaa iyo qaybtiisii ka helaya ulaaika yanaaluhum waxaa gaadhaya oy helayaan nasiibuhum qaybtoodiibay helayaan min alkitaabi ballanqaadkii alla ugu ballanqaaday ee khayr ama shar ah labadaas midkood wixii uu ku lahaa buu ka helaya macnaha sidaas mid wa ta labaadna waxa weye in la yidhahdo ulaaika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaabi kitaabka waxaa laga wadaa lawxulmaxfuudka wixii lagu qoray oo waa ruuxa camalkiisa wuxuu samaynay iyo risigiisa iyo cimrigiisa sida xadiiska nabig sal l sl kutusa risigiisa iyo camalkiisa iyo cimrigiisa saddexdaas wixii kitaabka kaga yaalay ee looga qoray ayuu ka helaya oo gaadhay markuu intaa dhammaystana xataa idaa jaatum rusulunaa yatawafawnahum geeridiisi waamaka imaan macnaha dambaadna moodaa marka siyaaqa la fiiriyo inuu fiicay oo laga wado kitaabkani waa loxulmaxbuudka waay waxa ay ku qoranee la sheegayana waa cimrigoodii iyo risqigoodii iyo waxay heli lahaayeen loo qoray waay wixii qornaa ee kitaabka ku qornaa nasiibkiiyo qaybtay ku lahaayeen baa ka gaadhaya kuwa iyaga markay waxay la imaan lahaayeen iyo wixii loo qoray ay dhammaystaanna xataa idaa jaatum rusulunaa sidaasay ahaanayaan oo camalkoodii wixii loo qoray ay helayaan xataa idaa jaatum ilaa ay ka timaado rusulunaa rusulsanadu ay ka timaado yatawafawna xaalo ay oobsanayaan macna oo ataa qaayada laga dhigo xataa laga dhigo qaaiye laga dhigo rususha marka waxaa laga wadaa imaanaysa waa malaaigta nafta qaadaysa w rusul weeyaanoo xagga alla laga soo diray waxaase loo soo diray inay nafta ka soo qaadaan xilkaasaa loo soo diray marka rusushanadii ilaa ay u timaado ayaa waxaa gaadhaya qolyaha nin walba wixii uu kitaabka uga qornaa ayaa gaadhaya oo ama camal uu la yimaado ahaa ama risqi loo qoray ahaa ama cimrigiisu intuu dhan yahay ahaa taasaa gaadhaysa ilaa ay rusushanadii nafta ka qaadaysa u timaado macnaha oo markaa ay nafta ka qaado markay nafta ka qaado ay macnaha rusushaasi nafta ka qaadana waxay odhanayaan aawey wixii yani rususha waxay ku odhanaysaa malaaigtaasa waxay ku leedahay waxaad caabudi jirteen ood u yeedhan jirteen ilahay sukadiisa awa ilaahay waxaan ahayne u yeedhan jirteen maanta awa wax idiin qabtaan markaasay odhanayaan kuwaasi waa laga fakadeeno ma hayn meel alla meelay jiraan xataa ma garaneen waa dhagaxyaantii iyo ilah darkii wixii la beri jiray wa waxay ku markhaati kaceen buu alla leeya subxaana watacaala naftooda waxay ku markhaati kaceen adduunka marka joogen inay gaalo ahaayeen saasm adduunka marka joogen inay gaalo ahaayeen ayay ku markhaati kacayaan sidaas xagga waxaan kusoo marnay inay beenin doonaan maa kunaa mushrikiin inay odhan doonaan maa kunaa mushrikiintaasi waa meelaha qaarkood markay joogaan meelaha qaarkood oo xaqiiqadu ay caddaatana wax alla waxay qarin karaan ma jirto mana ilahi subxana watacala laa yaktumuna allah xadiidan waxba kama qarin karaan faman adlamu yaa ka gardarro badan miman cid yaa ka gardarro badan iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushiisa ku abuurtay kadiban been aw amase kadaba beeniyey biaayaati ilaahi aayaadkiisa beeniyey ulaaika kuwaas yanaaluhum waxaa gaadhaya waxaa gaadhaya nasiibuhum qaybtoodii ayaa gaadhay min alkitaabi kitaabka xaggiisa ayay ka gaadhay wixii la qoray oo addoommada loo qoro looxulmaxfuudka loogu qoray qaybtay ku lahaayeen baa kuwaa gaadhay oy helayaan camalkii u qornaa cimrigii u qornaa risqigii u qornaa baa gaadhay wixii uga qornaa xataa idaa jaatum ilaa ay uga timaado rusuluna rusulsanadii ay uga timaado yatawafawna xaal ay oobsanayaan rusushaasi oo ay macnaha nafta ka qaadayaan ilaa malaaigta nadi nafta qaadaysa u timaado rusushaasi waa malakulmowt iyo kalkaaliyayaashiisa wa ila malakulmowtka markuu nafta qaadayo kalkaaliyayaal baa la socod oo hawsha la qabto sidaynu maanta insha allahu tacala qaaluu waxay odhanayaan rusushaasi marka malaaigtaasi waxay odhanayaan iyagoo la hadlaya iyagii ayna aawey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tadcuuna kuwa barya min duunilah alla sokadiisa qaaluu waxay odhanayaan dalluu way dhibeen cannaa xagga naga waa naga fakadeen yacni ma hayno uwey wa shahiduu way maqaati kaceen calaa anfusihim nafafyaalkooda dushooda waxay ku markhaati kaceen annahum iyagu kaanuu inahaayeen adduunka markay joogeen kaafiriina kuwa gaalobayna ahayen qaala dkuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini walinsi fi nnaar kulama daklat ummatu lacanat ukhtaha xata ida daarakuu fiiha jamiica qaalat ukrahum liulaahum rabbana haulaai adaluuna faatihim cadaaban dicfan min annaar qaala likullin dicfun walakin laa taclamuun qaala rabbi wuxuu yihi markay dembigoodii xirteen oo isleeyihiin dembiga aada qirateen baa wax laydinku dhaafi doona ayaa alla subxana watacala hadalka u jeedinaya qaala rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala udkuluu gala fii umamin maca umamin ummado la jirankooda idinkoo ah ummadahaasoo qad khala tegay min qablikum hortiin ummado hortiin tegay idinkoo la jirankooda ah waxaad gashaan ummadahaasoo min aljinni jinni iyo walinsi insi ka ah fi naari naarta dhexeeda gala saasuu ku odhanaya idinkoo ummado kaloo idinka horreeyey oo jin iyo insiba ka kooban yani la jira ood isla socotaan naarta gala buu alla ku odhanaya subxana watacaala kullamaa dakalat mar walbo ay gaso ummatun kooxi markay gashaba lacanatu waxay lacnadaysaa ukhtaha walaasheedbay lacnad tii naarta uga horreysay ee naarta kula jirta ama mabdaa kula walaasha ahayd taasay lacnada xataa ida daaraku markay isugu tagaan oo ay naarta dhexdeeda isku gaadhaan fiiha naarta dhexeeda markay isku gaadhaan oo isugu tagaan jamiican dhammaantood xaal ay yihiin ayay qaalad waxay odhanaysaa ukhraahum midoodii dambaysay ayaa liulaahum toodii horreysay waxay ku odhanaysaa rabbanaa rabbiga now haaulaai kuwani adalluuna way dalluniyeen ee faaatihim alla waxaad siisaa cadaaban cadaabsii dicfan cadaabkaasoo la labalaabay oo min annaari naarka ah ilaahu cadaab labalaaban baan ku ognahay kuwa cadaab labalaaban ilahu sii ohanaya qaala rabbi wuxu uhi subxana watacaala likullin mid walba oo idinki iyagaaba dicfun labalaab buu leey labadiinaba cadaab labalaaban baa leehi walaakin laa taclamuuna mase ogidin buu rabbi leehy subxana watacala ma garanaysa wa qaalad waxay tihi tii marka hadalka lagu tuuray ee horeysay ilaan hadalka hadda waxaa tihi tii dambeysay tii horeysay baa jawaabta bixinaysa marka wa qaalad waxay tihi uulaahum toodii horeysay liukraahum kii dambaysay ee hadalkii hore sheegtay bay u jawaabto waxay ku tidhi famaa kaana ma ahaanin lakum idinka calaynaa dushannada idinma ahaanin min fadli wax dheeraad wax dheeraadoo dushannada nala dheersiyiini ma ay jirto oo wanaag haddaanu soo gaalowne waa soo gaalowdeen haddaanu xumaan soo samaynena waanu soo samayseen haddaanu hogaamiyaal idin ahaynna waa nagu xidhnayneen wahaakada maxaad marka nala dheersiin oo cadaabka annagoo naloogu labalaabi faduuquu dhannabiya bay odhanayeen bimaa kuntum waxaad ahaydeen taksibuuna kuwa shaqeey waxaad shaqayn jirteen iyo camalkiina daraadii cadaabka ku dhanami calacalkan inaga daahima macnaheedu waxa wey naarta markay isugu tagaan qolyihii dadku laba qaybood wey adduunka marka la joogo dadna waa dad madaxa oo hogaamiyayaal oo yani bulshooyinka iyo mujtamacaadka tawjiihiya laga kala qaato wax u dejiya dadna waa dadkaas masaakiinta ahee raacsan kuwa labadii qolo ayaa aakhare markay tagaan ayagiibaa marka islayna ayagiibay ka dhex tolatayo yani waxa wey dagaalkoodii baa meesha laga warramaya macna waa dadkii isjeclaa ee isu hiilin jiray ee istaageeri jiray ee isu ololayn jiray ee isku xidhnaaw qolaba qoladii kaleetay baha lacnada ku tuuraysa macna aayaadku intaasay faa'iideynaya meelo kaloo fara badanna way inoogu imaan doontaa insha allahu tacala waana soo marra id tabara aladiina tubicuu min aladiina ittabacuu wara'w lcadaaba wataqaacat bihim lsbaab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صافي معنا إله قوة كذا تعالى الله الله إيه إله ديب نوع لأن كبر إن قلنا إيه إذنك معنا وعوية مانا إذن باريينين إذنك باريئها إيه إذنك وحن كذا تنورها إيه إسعادين إيه وحاصر وحا وحا بحيما وحا يترجم يعني سياسة ولن ينفعكم اليوم id dalamtum anakum fi lcadaabi mushtarikuun waa ti aayad ilahi subxana watacala kula marba haddaad dulmi soo gasheen maantana aad rabbi hor joogtaan cadaabku waad uun wadaagaysaan waxba ilahu cadaabka ulalaab midaa ilahu cadaabka ku xooji waxba hadhiina kulligii waad udagelaysaan waadna wadaagaysaan warka faraha badan iska daay qaala rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala udkuluu gala fii umamin maca umamin ummado kale ila jirankooda idinkoo ah ummadahaasoo qad khalad tagay min qablikum hortiin oo min aljinni jinni ka ahaaday iyo walinsi insi ah fi naari naarta dhexeeda gala buu odhanay naarta gala ku daad kulamaa dakalat mar walbo ay gasho ummatun ummadi ay gasho kooxii markay gashaba lacanad waxay lacnadaysaa uktaha walaasheed bay lacnadas walaasha waxaa laga wadaa walaasheeda cadaabka kula walaasha ee cadaab kula jira yani deegaankay ku walaaloobeen way oo cadaab kudiisa ama walaal waxay kula noqotay mabda ay walaal kula noqotayo baadi bay wada ahaayeen marka walaasheedii cadaabka uga horreysay bay lacnadii oo macnaa habaari oo inkaar ku midaysa xataa idaa daarakuu markay isku isugu tagaan oo isku gaadhaan cadaabka xataa ida daarakuu markay isku gaadhaan oo isugu tagaan fiiha naarta dhexeeda jamiican xaal ay dhammaantood yihiin halkaa markay ku wada urursadaan ayay qaalad waxay odhanaysaa ukraahum toodii dambaysay xagga gelitaanka oo waa kuwii yani atbaacda ahaa e wax raacsanaa wey liulaahum kuwii horeeyey bay ku odhanaysaa oo kuwii la raacsanaa ee madaxda ahaa ta hore waa raciyadii oo ukraahumka ah ulaahumna waa madaxdii iyo dadkii hogaamiyeyaasha ah qoladaas way qolada hadalkaisu jawaabta qaalad waxay tii ukraahum toodii dambaysaybaa liulaahum toodii hore waxay ku tihi rabbanaa rabbiganaw haaulaai kuwani adaluuna wayna lumiyeen ee faaatihim ilaahu sii cadaaban cadaabsii cadaabkaasoo dicfan ay mudaacafan la labalaabay oo min annaari naarka ahaa cadaab labalaaban ilahu sii waran waa madaxdii iyo hogaamiyeyaashii loo dulbaantumaayey iyo odayaashii la raacsanaayo warkahana manaa waa laiska geli waayo ilaahu cadaabka ku kuus oo meesha ugu dambaysa uge oo cadaabka u labalaab waa odaygii lagaa kari laha iyo hogaamiyihii lagaa kari laha warkaha nugu lahaa oo ka danayso maanta waxa weyaan idinkaas ugu dara labadiinii baa macnaha laydin araaraynaya idin dhex taagantahay mana sidaas qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala likullin mid walba waxaa u sugnaaday oo labadiina dicfu labalaasaa leeyi oo ilaahayo weybana lumiyeene annagu masaakiin baanu ahayn waana la lumansaday rabbanaa inaa aacnaa saadatana wa kubaraa'ana faadaluuna sabiila qolyaha nabi waaweynaa iyo madaxda nabi baan iska dabagalle jidkayna naga lumi yeele sidaasay odhanaya waxaase cudurdaar miyuu ku noqon soo khiyaar adigu maadan lahayn oo dantaada adigu durbaanka maada ugu tumin oo maadan u raacin haddaadan adigu u durbaantumi lahayn maba uusan kibirano islama weynaada raciyadan iyo bulshadan tadaasa u durbaantumaysa haddaysan haysanin maba ayna kibireenoo meeshaaba meena isla gaadhin marka waxa wey waa simantii waxba macnaa waxba islama dheerin saas wey qaala wuxu i rabbi subxaana watacaala likulli mid walba waxaa u sugnaaday dicfun ay labalaab buu leeyahay walaakin laa taclamuuna mase ogidin wa qaalad waxay tihi uulaahum tii madaxdiiba hadda jawaabi wa qaalad waxay tihi uulaahum kuwoodii horeeyey ee hogaamiyeyaasha iyo madaxda ahee la raacsanay liukhraahum kuwii dambeeyey waxay ku dheheen ee la hogaamin jiray raciyadiibaa waxay ku dheheen famaa kaana ma ahaanin lakum idinka idinma ahaanin calaynaa dushannada min fadlin wax dheeraad war wax dheeraadu nala dheertiina maad nagu dhaantaan oo cadaabka annagana naloogu labalaabo idinkana laydinka yareeyo meesha ma taal wada gaalowna xumaantana wada qasanay nin walba meel bay u joogtaa marka ilaah kuwankanaato u badin iska qaab faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed taksibuuna kuwa kasban bimaa kuntum taksibuuna waxaad shaqaysan jirtaan cadaabka dhadhamiya bimaa faduuqu cadaabada hadalkii madaxda inay dhamaystirkiisa yahan waa suurtagal oo madaxdii baa waxay la hadlayaan kuwii raciidda waxay ku leeyihin war waxaynu gallay un baa laynagu cadaabiya cadaabka dhadhamiya waxaa kaloo suurtagala inuu yahay hadal bilaabmayo hadal rabbi subxaana watacaala uu wada jeedinayo faduuqu lcadaaba bima kuntum tagsibuuna waxaad shaqaysateen cadaabka ku gala kulligiiba labaduba waa suurtagal ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu samaai walaa yadkuluuna janata xataa yalija ljamalu fi sami lkiyaam wakadalika najzi mujrimiin ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka nabi kuwa beeniyey oo wastakbaruu isla weynaadee canha aayaadka iska kibriyey laa tufataxu la furi maayo lahum iyaga loo furi maayo abwaabu samaai samada albaabadeeda loo furi maayo walaa yadkuluuna mana gelayaan aljanata jannadana ma gelayaan xataa yalija ilaa uu ka galo aljabalu ratigii ilaa uu ka galo fii sami lkhiyaai irbada duleelkeeda ilaa uu ka galo rati weyn oo macnaha waxa weeyaan koran ah ilaa uu irbada duleelkeeda uu ka galaayo jannada geli ay maayaan wakadalika sidaasoo kaleeto abaalmarinta kuwa aan abaalmarnay oo kale ayaanu najzi ku abaalmarinaa almujrimiina kuwa dembiilayaasha lahum waxaa u sugnaaday min jahanama jahanamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol wa min fawqihim korkoodana hawaashin ayaa ahaa hawaashin macnaa dabool hoosna waa loo gogli korna waa lagaga dabooli wakadalika sidaasoo kale najzi ku abaalmarinaa alaalimiina kuwa kan qabsooy mushrikiinta saasaanu ku abaalmarina baa laleeyahy subxana watacala macnaha rabbi subxana wa tacala ayadda wuxuu ku sheegaya dadka aayaadka alla beeniyey ee qaata laga geli waayey ee ku dhaqma laga geli waayey isla weynaaday dhaqamo kala qaata kuwa noocaasoo kalea yani samada albaabadeeda loo furi maayo maxaa laga wada samada albaabadeeda loo furi maayo ila samada albaabadeeda waartibeelada lama geli karo samada albaabadeeda loo furi maayo waxa weye ruuxdooda marka nafta laga qaado naftooda ilaa nafta marka la qaado oo ruuxa laga qaado kor baa lala aadaa sida xadiidka nabiga kusugan salawatulh wasalaamu calayh malaaigtu markay nafta qaadaan kor bay la aadayan samada markay gaadhaan bay marka idan dalbayaano ma soo gallaa bay odhanayaan markaasaa waxaa la odhanaya yaad wadaan waxay wadaan marka la ogaado ayaa marka hadduu yahay ahlu naar hadduu yahay oo naar loogu talagalay oo naf xun oo khabiisad ay tahay celiyaa la odhanaya dib u celiya meesha ma soo gelayse waxaad la aadaan baa la odhanayaa dhulka geeya qabrigii baa lagu soo celinaya kadibna waxaa magaciisa lagu qorayaa sijiin dhulka toddobada dhul midka ugu hooseeya salkiisa halkaasaa magaciisa lagu qoraya inkaartu halkaas kuhoosana ahlu naar wey marka marka naftiisa marka la qaado samada loo furi maayo albaabada samado dhan waa laga xidhanaya taasi waa mid hoos bay aadi waxaa kaloo iyadana suurtagala in laga wado loo furi maayo oo acmaashay la yimaadaani acmaal saalixa hadday la yimaadaan kor aadi mayso oo albaabada laga furi maayo samade yani waxa wey dhulkaba laga soo qaadi maayo waa la tirtiriy waa la dayic wax kastooy la yimaadaanba laga aqbali maayo man labadaa macnaba waa suurtagal oo samada iyo kor wax u aadaya ma jiro mar haddaan kor wax kuu aadinna ahlunaar baa tahay man saas jannadana ma ay gelayaan buu rabbi yihi subxaana watacaala qolyaha iyagii ilaa uu ratigu ka galo yani irbada duleelkeeda irbada duleelkeeda miyuu rati geli karaa ma geli karo sooma atacliiq bilmustaxiil baa la yidhahda shay aan suurtagal ahayn shayga haddii lagu xidho isaguna waa mustaxiil suurtagal maa macna saas wey macna mustaxiilba haddii lagu xidho la yidhaahdo rati ilaa uu irbad duleelkeed ka galo jannada geli maayaan macnaheedu weligood geli waayeen macna weligeed ilan rati intuu yaraado oo is ururiyo ma geli karayo irbada duleelkeed sida ayna taasi u dhici karayn yaa waxayna u dhici karayn inay jannada galaan abadan saas wey macna yani waa tamtiilo ratigana waxaa miisaan looga dhigaa waxyaalaha waaweyn marka miisaan laga bixinaya lagu miisaaniya duleelna irbada duleelkeedana marka miisaan wax dhuubad oo macnaha waxa aad u ciriiriya laga miisaan bixinayo ayaa irbada duleelkeeda macnaha miisaan lagaga bixiya labadoodii baa marka laysu keenay si loo adkeeyo jannada gelitaankeed inay galaan inay aada u fogtaa maca abaalmarintaasoo kaleetana mujrimiintao dhan baa lagu abaalmarin ayaga keliya ma ahe ninaa walba mujrim baa lagu abaalmarin jahanamay gelayaan jahanamo hoosteeda gogol baa loo dhigi korkana waa lagaga dabooli dhinacyaho dhan waa ka ciqaaban yihin sidaa dadkan aalimiinta baan ku abaalmarnaa bu alla subana wataala ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey oo wastakbaruu isla weynaada canha aayaadka iska weynaysiiyey ku dhaqankooda diiday laa tufataxu la furi maayo lahum iyaga abwaabu samaai samada albaabadeeda loo furi maayo oo ruuxdooda iyo naftooduna aadi mayso laga furi maayo hoos baa loo soo tuuri sidoo kaleeto camalkooda ay la yimaadaanna samada fuuli maayo albaabada laga xidha walaa yadkuluuna mana ay gelayaan aljanata jannadana ma gelayaan xataa yelija ilaa uu ka galo aljamalu ratigii fii sami lkhiyaai irbada duleelkeeda ilaa uu ka galo samiga waxa la duleelka cidhiiriga la yidhaha khiyaadkana waxa la yidhaha shayga wax lagu tusho waa irbada wa irbada duleelkeeda ilaa uu ka galo wakadalika sidaasoo kale najzi ku abaalmarinayna almujrimiina dembiilayaasha lahum waxaa u sugnaaday dembiilayaasha min jahanamo jahanamo xaggeeda waxaa uga sugnaaday mihaadun gogol hoos jahanamo waa looga dhigi wa min fawqihim korkoodana hawaashin baa uga sugnaaday walahum min fawqihim korna waxaa uga sugnaaday hawaashin dabool daboollo korna waa laga dabooli oo dabool jahanamo ka ahaaday baa lagaga dabooli hoosna marka cadaabku waa ka haya korna waa ka hayaa dhinacyahana waa ka haya dhinacna marka u baxsan maayama wakadalika sidaasoo kale najdi ku abaalmarinayna aaalimiina kuwa aalimiintae gardarsaday saasaanu ku abaalmarinana ladiina aamanuu halkaasi waa dadkii ilaahay aayaadkiisa diiday oo sharcigiisa diiday oo diinta rabbi inay ku dhaqmaan oo qaataan oo yani waxa wey mabda ahaan u rumeeyaan diiday wa qolyihii qaatay xaggay jiraan waa kuwa ayagana abaalkoodiiba halka la daba dhigay ladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamilu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey laa nukalifu maba mashaqaynayna nafsa naf ilaa wuscaha karaankeeda mooye wax kale kuwa mashaqayn mayne kuwa iimaankii camalka saalixa la yimid ulaaika kuwaasi asxaabu ljannati janna dadkeedi hum iyagu fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraye wanazacnaa waanu siibnay maa shay ayaanu siibnay fii suduurihim laabahooda ku dhex jiray wax alla wixii laabtooda ku jirayna waa ka bixinay oo min zillin xiqdi ah wixii xiqdiga qalbigooda ku jiray isu hayeenna qalbigooda waa ka siibnay tajri waxaa qulqulaysa min taxtihim hoostooda tajri xaal ay qulqulayso min taxtihim hoostooda alanhaaru wabiyaalku ay qulqulayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen alxamdu mahad lilaahi ilahay bay usugnaaday aladii allahaasoo hadaanaa lahann hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey ilaahay kan nagu hanuuniyey jidkiisa na tusay na waafajiyey allahaasaa mahad wamaa kunnaa mana aanaan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuna maanaan ahaaneen lawlaa an hadaana allah hadduusan allana hanuunin lahayn hadduusan alla jidkana qabansiin lahayn oo na waafajin lahayn oo noo naxariisan lahayn marna maanaan hanuuneenoo waxan maana helen laqad jaaad way timid rusulu rabbinaa rabbiganaga rusushiisii baa timid bilxaqi xaq bay la timid waa kutubtii iyo sharcigii loo soo dejiyey wey wanuuduu waana loo dhawaaqay qolyaha iyagaabaa loo dhawaaqi waxaa loogu dhawaaqayaa an tilkum midiinani aljannatu jannadii wey an tilkum midiinani aljannatu ee jannadii uuristumuuha waa laydin dhaxal siiyey oo dhaxal baa laydin guddoonsiiyey bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tacmaluuna kuwa sameeyaana laydinku dhaxal siiyey camalkiinii baana dhaxalkaa ku hesheene qaadka baa laodhanaya macna kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la yimid marnaba alla wuxuu leeyaha ma kalifaynoo ku mashaqayn mayno naftu waxayna awoodi karin kuwa iyagii waa jannada dadkeeda jannadayna ku waaraya laa nukalifu nafsan ilaa wuscahaa jumladaasi waa ictiraadiya la yidhahda jumla muctarida oo hadalku wuxuu isugu xidhaye waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaaika asxaabu jannati hum fiiha khaaliduuna laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha waa jumlo la dhexgeliye marka oo waxay kutusaysaa camalka saalixa iyo iimaanka laga doonay inuu tabartooda uusan ka baxsanay awoodaada inuusan ka baxsano tabartooda intay tahay un ilahi subxaana watacaala addoomadiisa ku kalifay intaa ninkii la yimaadaay abaalka uleya qalbigooda wixii ku jira iyo laabtooda oo xiqdiya ayaanu ka siibaynaabu alla subana watacala waa ka bixinayna xiqdigaa laga siibayo meel kale waa kii ahayd ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin ayagoo walaalo ah oo sariiro iska soo horjeeda ku fadhiya oo meeshaasi macnaha waxa weeyaan ku cawaysimay ama meeshaasi ku macnaha waxa wey barwaaqada rabbi kudhex jira subxaana watacaala ayaa waxaa laga siimaya wax alla waxay isu qabeen qalbi wuxuu ku jira cadaawad iyo colaad iyo xiqdi iyo xasad iyo xumaan iyo urkutaallo iyo wax alla waxay isu qabeen o dhan baa qulubtooda laga siimay markaasay walaalo waxay noqonayaan daacadiisi oo qulubtooda isu fayowyaan man saas waxaa laga mid dhigayaa barwaaqada aakhare iyo jannada barwaaqadeeda waxaa ka mid a ruuxa qalbigiisu inuu fayowyahay haddii ruuxu khayr walba iyo barwaaqo walba iyo nicmo walba waayo laakiin qalbigiisu xiqdi uu ku jiro oo dad uu xastay oo colaadi ay ku jirto weli cidhidi buu ku jiraa ma noolaa ruuxaasi raaxadiisu ma dhamaystirnaa marba hadduuna qalbigaagu fayoobeyn raaxa ma dareemaysa xiil iyo uu macnaha walbahaan iyo waxaad uu ku jiraysaa seed u argoosataa macnaha wax weya ugu argoosataa laakiin qalbiga haddii lagu xaadhaayo waa raaxo marka raaxo weye qulubtoodii baa macnaha waxa wey loo xaadhaya loo dhaqaya hoostoodana webiyaalka ayaa qulqulaya markaasaa waxay odhanayaan ilaahay bay u mahad celinayaan allihii nagu hanuuniyey midan baa mahadle oo mahad buu ku leeyahayo hamaanaan hanuuneen hadduusan isaguna hanuunin lahayn sidaas wey annagoo jaahiliin oo waxba garanaynin oo waxba aqrin karin oo baail iyo xaq aan kala sooci karin oo waxba aan aqoonin baan hooyo uurkeeda kasoo dhaca adduunka kusoo bir haddaan ilaahay subxaana watacaala gacantana qaban lahayn oo aan kitaabkiisa iyo sunada nebina waafajin lahayn oo uusan na tusi lahayn ma awood aan leenaan ku hanuuni lahayn ma khibrad aynu leenahay caqligeenaan ku hanuuni lahayn malaayiinta bal balaayiinta khalaa'iqda may hanuunaan ee kaa wada caqli badan ee kaa khibrad badan ee kaa qurux badan ee kaa dhaqaalo badan awoodtaa a marka maadan ku hanuunin rabbi baa subxaana watacaala iska kaasiiyey wuu iska kaasiyey fadlikiisa marka mahad buu rabbi ku leeyahay subxaana watacaala khayrkaa iyo wanaaggaa uu noo soo gurigeliyey isagaa iska kaanisiiye macna rusushay alle ayaa noo timid xaq bayna la timid hadday macnaa horaaga way u qirsanaayeen inay rusushu waxay la timid xaq ahaaye laakiin maanta way kor joogaano waxay rusushu u sheegi jireen bay maanta macnaha kor taagayihin shalayse hayb bay ku ahaydo jannaa jirto oo naar baa jirta shalayse markay rumaynayeen oo rusushu u keentay hayb bay ahayd saasay ku rumeeyeen maanta laakiin waa dul taagayihin macna laqad jaaat rusulu rabbina bilxaqi waa loo dhawaaqayo markaasa waxaa loogu dhawaaqaya middan aad dul taagantihiin waa jannadii laydin dhaxal siiyey camalkiinii iyo dhaqankiinii baadna ku hesheen bu alla oanaya subxana wataala barwaaqadaasa marka la siinaya ladiina kuwa aamanuu rumeeyey yani wanuuduu an tilkum ljanatu uridtumuuha bimaa kuntum tacmaluuna camal aad la timid lafteeda jannada lagu meelay camalka aad la timid baa rabbi naxariistiisa kugu haleelaysa naxariistaa rabbi baana jannada lagu gala daliilna waxaa wey xadiidka nabiga salawatulh waslamu aleyh waclamuu anahu lan yudkila axada minkum camaluhu ljannata mid idinka idinka mida camalkiisu janno ma gelin karo mana gelinay markaasaa waxay dhn walaa anta ya rasuulallah ma xataa adiga markaasaa nabig wuxuu ihi salawatullah wasala alayh walaa ana ila an yataqamadanii allahu biraxmati inuu ilahay naxariistiisaba ihuwiye mooyaane oo sidaa janno ku gala mooyaane camalkayga janno ku geli maayo saas way macnaha marka camalkii aad la timaadeen baad janno ku gelaysaani waxa weeye camalkan kanaata sabab wuxuu u noqday naxariista rabbi subxaana watacaala naxariista rabbi baana jannada lagu galaa camalkana markaa kadib waxay noqonaysaa jannada darajaadkeeda ruux walba wuxuu la yimid in lagu kala helo macna sidaas weya marka ilahay baa jannadana bixiya camalkan jannada lagu mudanayo isagoo kaana isagaa adduunka ku hanuuniya wax walbaba ilahay bixiya subxana watacala addoonku waxala wuxuu ka yahay ma ajir waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamilu sameeye asaalxaati acmaasha wan wanaagsan laa nukalifu maba mashaqaynayne ee nafsan naf ilaa wuscaha karaankeediiyo waxay awooda mooye wax kale kuwa mashaqayn mayne dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ulaaika kuwaas asxaabu ljannati jannada dadkeedii wey hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwaar hadda iyagoo adduunka jooga ayay jannada dadkeedii yihiin macna wanazacnaa waanu siinay waanu siibaynaa maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jira iyo qalbigooda oo min hillin xifdia waxay isu qabaanoo xifdia ayaa laga siibaya sida xadiidka nebigu sal lay slam kusugnaayo markay yani ay muminiintu naarta ka baxaan waxaan ujeedaa markay jahanamo dhaafaan oo siraadka dhaafaan yaa meel dhaxaa lagu istaajin meeshaa dhaxaa marka waxa wey loogu kala garsooriyo xuquuqdii ay kala qabeen baa loogu kala goyin markii xuquuqdoodii loo kala goyiyo waxay isku lahaayeen oo ruuxii wax dulmiye dulmigii laga jaro oo la hufo ayagoo nadiib ah yaa markaa kadib jannada galo loo odhanay markaasaa wuxuu hi nabigu salawatulhi wasalaamu caleyh ilaahay baan ku dhaartay markaa isaga nin walba boosku jannada ku lahaa wuxuu ka yaqaanaa gurigi adduunka macnaha gurigu ku lahaa marka nin walba wuu garanay boosku jannada kulahaa ninna la hagi maayo siaad usii ordayso gurigaasi unbaa tegi saas maa siaadan hadda gurigaaga uga habaamin adduunka ayaadan kaana uga habaamin markaas marka waa la hufiy waa la nadiifin waxa isu qabaan o dhan waa laga saara tajri iyadoo ay qulqulayso min taxtim hoostooda alanhaaru webiyaashu guryahooda iyo geedahooda hoostooda webiyaashu u qulqulayaa marwaaqadii wa qaaluu waxay yidhahdeen alxamdu mahadlilaahi ilaahay buu usugnaaday alladii allahaasoo haadaana na hanuuniyey lihaada kan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa mana aanaan ahaaneen bay odhanayaan linahtadiya kuwa hanuuna maanaan noqoneen in lawlaa an hadaana allahu haduusan allana hanuunin lahayn hadduusan ilaahayna hanuunin lahayn marnaba maanaan hanuunin awoodtaana maanaan ku hanuunin laqad jaaad xaqiiqa waxaa timid rusulu rabbina rabbigana rusushiisii ayaa timid bilxaqi ayay la yimaadeen shay macnaha waa gar ah oo run oo cadaaladay la yimaadeen wanuuduu waa loo dhawaaqay ahlu jannihii waxaa loogu dhawaaqay an tilkum midiinadi aljannatu ee jannadii uuristumuuha waa laydin dhaxal siiyey dhaxal baa laydin siiyey dhaxalkaasi waxa weye gaalada ruux walbaoo gaala jannada boos buu ku leeyahy naartana boos buu ku leeyahy ruux kastoo muslimana naartana boos buu ku leeyahy jannadana boos buu ku leeyahy ruuxa muslimkaa marka laba jannada la geeya laba boos buu qaadanaya booskuu asal ahaan jannada ugu lahaa iyo boos gaal uu ka dhaxay ka gaalkee naarta galane laba boos buu naarta ku gelayaa booskuu asal ahaan u lahaa iyo ruux muslimoo jannada gale boos laga dhaxalsiiye uristumuuha bimaa kuntum tacmaluun waa laydin dhaxal siiyey bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraadeed tacmaluuna kuwa sameey camalkiina daraadeed baana laydinku dhaxal siiyey oo dhaxalkaad ku hesheen rabbi baa idinku naxariistay camalkiinii naxariistii rabbi maadna jannada ku gasheen wallahu aclam wsal allahuma waslm cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm